Wadayaasha kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada magaalada Beledweyne ayaa dhib ku qaba isticmaalka wadooyinka magaalada kadib markii ay saameyn u geysteen roobabka ka da'ay magaalada. Wadooyinkan oo markii hore burbursanaa ayaa xilligan waxaa qaybo ka mid ah fadhiya biyaha iyo dhiiqo taa oo diidan in gawaaridu ay isu gooyshaan. Qaar ka mid ah wadayaasha gawaarida ka howlgala magaalada Beledweyne iyo bulshada magaaladaasi ayaa si weyn uga hadlay xaaladda cakiran ee magaalada ka jirta waxayna codsadeen in la dayactiro wadooyinka isla markaana ay garab ka dhiibtaan cid walba oo awoodda.
waxaan ka mid ahay darawallada oo gaadiidleyda oo magaalada ah waxaan caqabad weyn ugu hayo oo dhib ku qabnaa waxaa waaye waa jidka waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka iyo waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay jidkan naga hagaajiso laamiga ah waxaa- waayo waxaa ku jiro burbur ba-an oo saa'ida marka xilliyada roobka la gaaro waxaa dhaco shilal badan oo mootooyinka iyo gawaarida ah sababtoo ah godadba godadaa ka dilaacsan waxaana qarinayo biyihii marka waxaan u sheegaa aan ka codsanaynaa maamulka iyo dowladda hoose inay naga hagaajiso jidkan oo laamiga ah ka mid ah odayaasha oo oo gaadiidka bajaajka wado oo adduunkan loo dhiso wadada dhibaataa ku qabnaa burbur waxaa dowladda hoos ka codsanayna inay noo dhisaan meelaha rabna waqti looma tegi karno waqti nagu qaadanaysaa waxaa ka codsanaya inay noo dhisaan waddooyinka dowladda hoose asalaamu calaykum waraxmatullah magacay waa maxamed axmed deerow Een, waxaan ka mid ahay ee, gaadiidleyda ee, ku dhaqan magaalada beledweyne Een, wallaahi runtii dhabaha uu ilaahay kuu diidin waa naga waa ku dhibaataysannahay xilliyada roobka oguma jirto meelaha laamigii dhammaayo u weynaayo hambowlaha ahay laami ma fuulo xaafadaha dhaamo meelaha qaar god waaye roob haddoo da-ana biyaa qarinaa lama arkaayo mararka qaarkood gaadiidka inay ku gadoontaa halis u nahay marka waxaan codsanaynaa in dhabaha nala hagaajiyo haddaana nahay gaadiidleyda Ee, waxaan culays ku qabnaa ama dhibaato aan ku qabnaa ee, waddada burburka ah taasoo sababaysa inaan howlaheenna shaqo aan u gaarin si fudud waxaa kaloo caqabad weyn ay ka taagan tahay inay ka dhacaan waddaxumada ka jirto shilal inay abuuraan mararka qaar waxaa dhacaya ga- gawaari xamuul ah iyo bajaajta ama ee, gawaarida yararka inay sameeyaan isku dhac taasoo sababayso burburka waddada ka jirto waxaan ku codsanaynaa ee, cid walba oo garab ka geysan karto hadday noqoto bulshada hadday noqoto maamulka hadday noqoto maamulka dowladda hoose inay iska kaashadaan dhisada wadadan waxay muhiim u tahay bulshada rayidka ayagoo eh, ka faa'iidaysanayo inay ku gaaraan si fudud shaqooyinkooda iyo goobaha ganacsiga waa inay u istaagaan dadweynaha ku nool gaar ahaan gobolka hiiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada bulshada daraawiishta joogto waxaan ku qabnaa dhib aada u weyn xilliyada roobka markii la gaaro ma fahan xilliga roobka markii la gaaro qof qof u tillaabsan karta mala biyihii laamiga marshobiyooyada magaalada beledweyne ka imaado annaga nagu soo butaacaya marka waxaan ka codsanayna dowladda hoose laamigana ay noo dhisto laamiga hadda iska dhaaf aniga gabadhan hadda igu xigta luuqeeda ma mari karo hadduu roob imaado